asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal hamiin fayla ha ka dhowaada warka hamiignima idaacadda raadiyaha baydhabo senhayta qodobada warkaanan ka doorkaro hamiignimadan walibaa kumadaha amarlah karoogi laamaha amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo aydan anjeediya wasaaradda walbarashada federaalka soomaaliya wafdi ballaaran uu soo hogaamiye wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ogey ka deeray degmada wallaweyn madaxda dowlad goboleedyada oo kulamo shal duwankawada magaalada muqdisho mutaajilista abwaan sooraan ogeyka ka amooday magaalada burco madaxweyne farmaajo ee mas-uuliyiin kale oo warha ku saaray geerida majaajilista sooraan kulamo lahan ku hadalahaya goondada hanraabtaha oo ku socda magaalada muqdisho dagaalamayaasha al-shabaab oo libaya weerarena deegaano ka dhow dhuusmareeba madaxweynaha galmudug oo la kulamay danjiraha midooda yurub ee soomaaliya akhbaaraadka bannaanka maraykanka oo weliba qorsheeyaha ay lacag la sii doono falastiiniyiinta kale hamiin fayle dhegaystayaal waliba waa hamiignimo arbaa waa khamiisba hagalaha ituu arbaanahu idahayta taariikhda waliba ee kabeeganta labaatii lita bila shanaad may sanadka labada kun iyo labaatii kow kaanaas waliba hayna qodobada warkaan hamiignimo hanshoonka doorka roon dhegaystayaal inas diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan insha allah hamiin fayli dhugunsidayaal ka bilaawnayo qodobka warkaana hamiignimaan ka horeeya laamaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo amarsi wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdirashiid abuukar anteen ayaa warkaan faahfaahiye
magaalada tanabeydhabo ee xarunta gobolkan baay waxaa maanta lagu qabtay shirka golaha amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo toddobaadkiiba mar lagu qabto magaalada tanabeydhabo islamarkaana looga hadlo amniga guud ee magaalada tanbeydhabo iyo deegaanada kale ee ku xiran wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isxaaq cali subag ayaa shir guddoomiyey shirka golaha amniga koonfur galbeed soomaaliya waxaana si weyn loogu faaqiday in sidii wax looga qaban lahaa dhacdooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada tanbeydhabo shirka ayaa warbixino la xiriira amniga looga dhageystay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan qeybta lixdanaad booliska nabad sugidda u k amisom iyo saraakiil kale kuwaasi oo sheegay in guud ahaan amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya uu yahay mid aada u wanaagsan wasiirka amniga koonfur galbeed soomaaliya isxaaq cali subag ayaa faray saraakiisha laamaha amniga in ay joogtayaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada tanbeydhabo iyo deegaanada kale ee hoostaga magaalada tanbeydhabo sidoo kale wasiirka ayaa bulshada ka codsaday in ay la shaqeeyaan laamaha amniga in si looga hortago falalka amni darrada keeni kara ee mararka qaar ka dhaca deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tanbeydhabo wuxuuna ka codsaday bulshada ku dhaqan magaalada tanbeydhabo si gaar ah in ay la shaqeeyaan laamaha amniga ee ka howlgala magaalada tanbeydhabo shirka amniga koonfur galbeed soomaaliya ee maanta la qabtay ayaa ku soo aadaya xilli een toddobaadkii lasoo dhaafay dhowr jeer falal amni darro ay ka dhaceen magaalada tanbeydhabo
ciidan mahadsanta cabdirashiid dhinaca kale wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shirjirahayd yogeeka koobad ee magaalada baydhabo weliba oo ka dhaliileena maamulka sare ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee federaalk soomaaliya xasan aadan khayr iyo warkan faahfaahiye shir jara-id geeka magaalada baydhabo oo ka gobadeen wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya cabashilinka jeedi wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee federaalka soomaaliya iyoga oona sheegeen in deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qaarsho liinjeyne imtixaanaadka shahaadigaha ee dugsiga sare wasiirka walbarashada dowlad goboleedka koonfur soomaaliya oo shir jara-id kuka hadale iyo sheegay inay kulamo la qaadadeen madaxda sare ee wasaaradda walbarashada federaalka iyo oona marar badan kula hadleen arrimaha imtixaanka mayban walinku gobone aqabadaha haysada ardayda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maybana wasiirka uuse sheegay iniyo jahwareer ku teeganta deegaanada ceelasha biyaha isbuucan isbuucii ka horeeyey ayaan waxaa aadnay aniga wasiir ku-xigeenkayga ee wasaaradda waxbarashada federaalka waxaan la kulannay wasiirka wasaaradda waxbarashada federaalka wasiir cabdulaahi carab iyo waxaan la kulannay agaasime agaasimaha guud caabi Een, markii dood dheer aan galnay iyo isjijiitan dambe oo arrimaha ceelasha imtixaanaadka ah deegaankaas in lagu qaado oo ayna dhaheen arrintaasi ma suurtogelayso in imtixaan lagu qaado deegaanada ceelasha biyaha ayaa walaalayaal waxaa dhacday in option option a iyo option b inaan sameyno option a in lagu qaado deegaanada ceelasha haddaysan suurtogelaynin oo deegaanadaas lama geen karo ee- ee la yidhaahdo imtixaankii ga- galaaska labiyo tobanaad waxaan niri ha la geeyo een, een, degmada afgooy shirkun jaraa-id ee geeg wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa maybwasa hakiyeede iyo hilo dhowaan iyo bilowdo doonta imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare sanad dugsiyeedka labada kun labaatanka iyo weliba labada kun labaatan iyo kowda iyo qaado doonta wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee federaalka soomaaliya
ciidan mahadsanto xasan aadan khayr dhinaca kale wafdi ballaaran uu soo hogaamiye wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba geegka diiranah degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose maxamed barre hilowle warkan faahfaahiye wafda heer wasiire ee uu hogaamiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed abuukar cabdi iyo geeka deeri degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose wafdiga yamaba usaka degay garoonka diyaaradaha beledoogle warmayba miilaasa ka dhawaayay gaar kumida saraakiil ciidamada dowladda iyadoona safar dhinaga dhulka iyo ka seedan degmada walaweyn ujeedka wafdiga ku socda maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo in seedan degmada walaweyn yamaba usala ka sheegay xalinta shaqaaqadii dhowaan ku dhiidi iyo khilaafkii indhexeeyey oo sababay gacan ku hadalka gudoomiyaha maamulka degmada walaweyn iyo ku-xigeenka dhinaga arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane maxamed abuukar oo la xadiri warbaahinta mabs marka hore usu ku tacsiyeeyey dadkii kuwal yeela uu yahay dagaalkii dhowaan ku dhiyay xaafado ka tirsan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale wasiirkii aan mahadnaqiyay qeybaha shal duwan ee bulshada degmada iyo ganacsatada haanaas oo ka guuleysaday inay roojiyan dagaalkii dhowaana ciidamo shal taabacsan gudoomiyaha degmada walaweyn iyo ku-xigeenshi iyo ka dhexmaray gudaha degmadaasi walaweyn inka dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed abuukar yamaba use sheegay in maamulka koonfur galbeed uusa hal degdege usuku deyra doona shaqaaqadii ku dhiiday degmada walaweyna waarmayba bulshada usuku dalbiday iniyo nabadgelyadiiyo ka shaqeeyana labaatan lamadii bilong yaxayti markii dagaala jeysidii khasaaran iska jar dhimasho iyo dhaawac usxaafada muuri ee degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose usaka dhex maray ciidamo shal taabacsan gudoomiyaha degmada walaweyn iyo ku-xigeenka arrimaha bulshada
ciidan mahadsanto maxamed barre Eh, dhinaca kale ah, eh, madaxda dowlad goboleedyada oo ka sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka weliba kulamiyo shal duwan iyo kuwadan ah magaalada muqdisho kulamadaas oo loon ku hadli lahaa arrimaha siyaasadda maxamed cabdiraxmaan cali iyo warkan faahfaahiye madaxweyneyaalka dowlad goboleedyada ee magaalada muqdisho unroog ku qaybgalka shirka arrimaha doorashooyinka ee ku socda xerada afasyooni iyo kulamo shal duwan waliba iyo kuwidana magaalada muqdisho madaxweyne cali guudlaawe ayaa waliba geeka magaalada muqdisho ka qaabilay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalk soomaaliya haweenka xildhibaanada lamaada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo haweenka bulshada rayidka kulankun yaalun ku hadalay ilaalinta qoondada haweenka soomaaliyeed ee doorashooyinka iyo sidii la intixgelin lahaayay cabashadiio dhinihii kale madaxweynaha jubbaland axmed midoobe ayaa kulan la qaadaday hormuudka haweenka soomaaliyeed ee ka jara golayaasha shal duwan ee dowladda iyo ururadan dhaqdhaqaaqa ku qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda madaxweynaha ayaan ballan qaaday haweenka soomaaliyeed inaysan halgami doona sidii xaqdhicunku helo lahaayeen heerarka shal duwan ee siyaasadda dalka islamarkaasay tani usan shaqeey doona sidii doorashooyinka dhowaan dhiyaayan iyo un ku helo lahaayeen qoonda ka filan maalinta baryeyta ee waliba la filahaya in magaalada muqdisho la ka gebagabaayay shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee ku socda magaalada muqdisho kaasoo wararka ku baahaayo sheegaayeen in madaxda iyo deerin heshiisyo hordhace oo iyo iska afgoradeen qodobadii la iska haayay
ciidan mahadsanto maxamed cabdiraxmaan cali dhinaca kale ah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis lafti garen iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxa kale oo ku tirsan dowladda federaalka ayaa ku ta-asiyeeyey geerida abwaan sooraan oo geeg ka dhamaday magaalada burco cabdirashiid abuukar anteen ayaa warkan marlamaad faahfaahiye madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay geerida abwaan sooraan rabbi naxariisii jannoha ka waraabiye madaxweyne lafta gareen ayaa yidhi waxaan tacsi tiiraanyo leh aan u dirayaa qoyska qaraabada bahda fanka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay islamarkaana uu ka geeriyooday allah ha u naxariistay abwaan ibraahim ismaaciil sugulle oo ku magac dheeraa sooraan oo ku geeriyooday magaalada burco abwaan sooraan rabbi naxariistii jannoha ka waraabiya waxa uu ka mid ahaa haldoorka bulshada soomaaliyeed ee dadaalka ku bixiyey wacyigelinta bulshada soomaaliyeed dhanka kale madaxweynaha dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna n ka hadlay geerida n awaan sooraan islamarkaana ka tacasiideeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa isna ka hadlay geerida majaajiliste awaan sooraan ismaaciil sugulle oo ka mid ahaa jirayaasha caanka ah kaasi oo ku geeriyooday magaalada burco dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan abuukar dubbe ayaa isna en ka tacasiyadeeyey geerida marxuumka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka soomaaliya inta badan ayaa ka hadlay geerida abwaan sooraan iyo siyaasiyiin kale oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida ee caanka ah iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed oo siyaabooyin kala duwan iyaguna en ugu tacasideeyey n geerida abwaan sooraan guud ahaan baraha bulshada gaar ahaan facebooka waxaa qabsaday n geerida iyo tacsida abwaan sooraan ilaahay naxariisii jannoha ka waraabiye
ciidan mahadsanto cabdirashiid madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ee kulan la qaaday wasiirka hanraabta xukuumadda federaalka soomaaliya marwe xaniifa maxamed ibraahim iyo haweenka xildhibaanada lamada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne axmed madoowe iyo haweenka usla kulami ee wasiirada iyo waliba ay ku wada hadleena xoojinta ama xaqiijinta koontada hanraabta boqolkiiba soddon ee doorashooyinka dalka soomaaliya kudhiyahaya walibana uusa ballan qaaday madaxweynaha jubbaland axmed madoowe inuu isku shaqey doona koondada haweenka sidoo kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoowe ee wasiirka haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya marwa xaniifa maxamed waliba uusan sheegay inuu isku shaqey doono sidii markaas inka la hadli lahaayeen hanraabta boqolkiiba soddon ee siyaasada dalka dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa uusiina kulan ku hadlaya ilaalinta qoondada haweenka soomaaliyeed ee doorashooyinka iyo sidii lantixgeli lahaaye qabashadiiy qabashadii waa cabashadateediyo la qaadii wasiirka haweenka iyo hanraabta xildhibaanada lamada aqal ee baarlamaanka lamadan iyo waliba ku mid ah barnaamijka ololeyowka qoondada haweenka boqolkiiba soddon ee doorashooyinka dalka walibana ku qeybgalay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir marwo jawaahir baarqab iyo qaar kumid ee ururada bulshada rayidka dhinaca kale dagaalamayaasha al-shabaab iyo waliba ay weerariga gaadme iyo kaqaadana deegaanaha kayaala intan dhexayta magaalada dhousmareeb ee caasimada maamulka galmudug iyo tuulada laka magacaabo el dheer al-shabaab ayaa markaas la sheegay in iyo beegsadeen baabuur mara-ay wadada oo weliba kasii jeeday magaalada dhousmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug tuulada weerarka ku dhiiya waliba laka magacaabay hayow inta la xaqiijiyay waliba meelasay ka dhamaday saddex qof oo dadka deegaanka kumadahayay walibana sidoo kale la gubay baabuurkii markaas wadadeen dadka deegaanka oo weliba weerarka dagaalamayaasha al-shabaab iyo ka qaadeen ciidanka dowladda ah ee kasugan deegaanadaasi ayaa bilaabay balahel hadhaafi dhaqdhaqaaqyo kudhinah dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa geeka magaalada muqdisho kala kulamay danjiraha midooda yurub en fadhiya soomaaliya danjiro nicholas berlenga madaxweynaha iyo danjiraha ayaa waliba isku hog wareysnana qorshaha horumarineed ee galmudug iyo sida yurub ee markaas midooda yurub uusan balaari lahaayeen mashaariicda shalduun ee ku wedan dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ku mahadnagay taageerada joogtada ee weliba midooda yurub garab surinyin soomaaliya danjiraha ayaa u siinahan ka dambeyntii ballanqaadi inay taageeri doonaan hay-adaha dowladda galmudug usoona dhinoe kala sheegay inay markaas dhowaan ay fuli doonaan mashaariic ay reed lahanka dhisow ama reed lahanka sameey doona kaabayaasha dhaqaalaha ee dowlad goboleedka galmudug meelidhugun sidayaal warkaamignimeysun kula dareertan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo xogayaha arrimaha banaanka ee mareykanka antonio blinken ayaa weliba uu sheegay in golaha koongareeska us markaas ku codsada doona toddobaatan shan milyan oo dollar oo weliba markaas lanka talagelay ama lanka gargaara doona ee falastiiniyiinta ka sugan milasay kureed axmed roojin dhowaan markaas likuteri nilahak afjara dagaalkii indhexeeya israa'iil iyo ururka xamaza blinken iyo weliba uuse ka dhawaagistii sameeyay kureed wadahadal markaasuuse talaadadii ramallah uuse kala galay madaxweynaha maamulka falastiin mohamed abaza blinken yaa waliba ognaa inay wareegii markaas ka dambeeyay colcadaya calaamad inta arimo inta arimo inta ku bilaaran ay ata inay walku qabana haddii markaasay ku horkooyaan halnagashada waa taasay waliba waa mid markaasay wadahadal aan baahana waliba uusan taas kasii daray inay markaas dhuwaayaan habadroojinta sii socota laakiin taasay markaasay usa kafilanayna inay markaasay iska fadaayaan in arrimaha markaasay aan la dhaqaaq doonan habadroojinayo weliba to markaas lakadhagalow ururka hamas iyo israa'iila blinken yaa markaasay saasaata waliba use ka baaqay inay la roojiyo colaado deg dege weliba markaasay marar badan ku-dhiyaasa dhatiyo falastiiniyiinta iyo weliba israa'iil kadambeyntii diblomaasiga weliba ankasar mareykanka ee sheegay in mareykanka usreed anfurahaya diblomaasiyadda magaalada qudus oo weliba iskaleya ukreed markii maamulkii hore ee weliba trump uu sixiri sanadii labada kuntum iyo sagaalkii guud ahaana dhugun sidayaal waliba intaa gabagabayna warkahamignimo aysan kula dareertan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo cabdulaahi salaad aadam iyo warkahamignimo hasaari waana siina dareersiyaay waliba farsameeyey xasan jookar cabdirashiid anteen iyo weliba asxaabti kala galay barnaamijka waa warkahamignimo oo kala qayb galaya iyoona mahadsan hantii warkan kulamada dhegeystayaal unreedan kulamaana waliba siin tabaane sidaas iyo amaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu